magaalada baydhabo way ballanqooday kulan is-xogwaraysi oo dhexmaray qaar ku mid a taliyaalka rugood degmada baydhabo iyo kooxo ku shaqeeya ku jawaabida xaalado degdeg ah iyo weliba dabagalka arrimo bulshada kulanku waxay qaban qaabiday by women intuusu kulanka dareerina wayba markaas laha ka bandhigay arrimo muhiima ee bulshada saasaata wayba riidan fiidroo laga sameeyay walyaaboga inqobsoome sanadka bayiyo inuu kulanka laha ka afjari is-afgarad tali ku-xigeenka saldhigga degmada baydhabo maxamed aadan maxamed oo ku dabahay kulanka isoona sigaaren kuma hadnagay ururka by women wayba saasaata uu ku warbiyay waliaabo kulanku iska saabsanay saynab cumar cali guddoomiyaga ururka by women iyo yeen hadal ku jeeday furitaanka waniyan ma hadnagtay laamo ammaankii ana sheegtay inay ku dadaala doonaan sii xoojinta wada shaqaynta laamo ammaanka iyo bulshada awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacayga waa zaynab cumar cali waxaan ahay gudoomiyaha bywoman association network runtii aada uga faraxsanahay maanta in oo maanta workshop aan u furna taliyaha rugaha booliska ee koonfur galbeed tobanka xaafadood iyo tiimkeena iwer jambiyonka inay isbartaan oo maxaa la dhahay wada shaqayn iyo maxaa la dhahay isxogwareystaan runtii farxad weyn inoo tahay halkan waxaa aad iyo aad ugu mahad celinayaa taliyaha saldhigga degmada baydhabo mukhtaar dubudow oo runtii dadaalo fara badan noogu galay maanta in maxaa la dhahay oo taliyaashii rugaha booliska ee tobanka xaafadood baydhabo inuu nala kulansiiya tiam iwer jambiyo sidii loogu shaqayn lahaa amniga magaalada bywoman runtii aaday ugu faraxsan tahay in ay doorkeeda amniyeed ee ka qaadata magaalada sidii arrimaha bulshada iyo amnigii iyo nabadii looga shaqayn lahaa runtii nabad la-aanna maxaa la dhahayey wax oo hirgalaya ma lahan marka qof walba inuu mas-uuliyad iska saaro in nabadda maxaa la dhahayey oo ka shaqeeya sida ilaahi subxaana watacaala oo noogu sheegay quraanjadii yareed xataa idaa atow calaa waadi naml qaalat namla yaa ayuha naml duquluu masaakinakum yacni mas-uuliyad waxay qaadatay quraanjadaasaytay in oo maanta ay yacni quraanjooyin badan ay mas-uuliyadooda qaatay ay dhahda guryihiina gala udkhuluu masaakinakum laa yaxtimanakum sulaymaan wajunuudu nabi sulaymaan ciidankiisi ay idinku berberin bal ka waran qof bini aadan ah yacni maxood mas-uuliyad intaas ka weyn yacni ka weyn oo qaadan karaan ka wadnaa marka meesha quraanjo intaas ay ku qaadatay inay quraanjooyinka xarays yacni bini aadankana intaas ku weynay leeyihiin sida inaa badbaadisid qof walaalka ee dhibaato kusoo socotay waman axyaaha fakaannama axyaa annaasa jamiica qofkii hal qof badbaadiyeen waxay la mid taha oo noole in ummaddii dhan oo noole marka kullukum mas-uulun wa kullukum mas-uul can raciyati kullukum raacin wa kullukum mas-uul can raciyati qof kasta waa mas-uul waxaana mas-uul oo ka yahay waxyaabihii la raacay marka annagoo dhan waxaa mas-uul ka nahay in maxaa la dhahay aan amnigeena aan ka shaqeyno maadaama aanahay ummadda ummadda ugu khayr badan ilaahi subxaana watacaala oo dhahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf inaan wanaagga isfarno inaan maxaa la dhahay amnigeena aan ka shaqeyno